shirweynahan looga hadlayay kor u qaadida iibka qaranka iyo horumarinta xirfadaha oo ay ka qayb galeen khubaro bahda waxbarashada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ugu horeyn jibriil daahir xersi guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha iibka qaranka soomaaliyeed oo kulankan ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedada shirkan shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sidee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe uga qayb qaadan karaan qorshaha qaranka ee iibsiga markaasna u hormari karaa dhaqaalaha dalka macadkan waxaa aasaasay dhallinyaro soomaaliyeed macadkan waxaa loo aasaasay ujeedada loo aasaasay waxaa waaye horumarinta procurementiga provisionaliska ee dalka ka jira
dhanka kale khubarada ka qeyb galay shirweynaha oo isugu jiray aqoon-yahano iyo sidoo kale ganacsato ayaa waxa ay tilmaameen in shirkani iftiiminayo fursadaha kala gadisan ee ka jira dalkeena arrimaha iibka marka laga hadlaayo waa meelaha horumarinta u baahan dalkeen waa meesha lagu tuhmaayo musuq ugu badan inuu ka yimaado dadka marka la yidhaahdo xafiis iibka lagu geynaa dadka qaarkiis iiga raadsado wlaskuma tatooga meeshaas waa meel dhaadhacu leeya meelaha dhaadhace leedaha wa marka arrintaasi see loo baabi'i karaa dhaadhacaas waxaa loo baabi'i karaa in la hormariyo nidaamka iibka in la hormariyo insha allah waxaan bala qaadaynaa in shirarka noocaan ah maadaama iyo shirka ugu horreeyey in aan sharar kale qaban doono oo ka ballaaran kan oo maadaamkan uu bilow uu yahay cashiradii aan ka baranay aan insha allah aan ku dabadno waxaan kasoo saari doonaa insha allah dokumentiyo oo shirkii waxyaabihii istraatiijooyinkii iyo qorshooyinkii halkan aqoon-yahanka kala duwan ay kasoo jeediyeen cabdirashiid cilmi xange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda oo kulanka soo xiray ayaa ka mahad celiyey arrimaha noocani ah waxaana uu sheegay in ay qeyb ka qaadanayaan horumarinta iibka iyo sidoo kale in lasoo bandhigo waxyaabaha la xiriira qaninimada dalkeena marka runtii mowduucan mowduuc waqti dheer laga hadli karo weeye waan isku garab taagannahay sidii aan sheegay wasaaradda maaliyadda waxay idiin noqonaysaa bartnerka koowaad sidii doodii advocate ay idinkugu noqon lahayd oo procurementiga aada uga qaybgeli lahaydeen adinkana waxaa laydinka rabaa ragga bilaabay iyo gabdhaha bilaabay dhallinyartaa iyo s m ska caqabadaha idinka hor imaanaya inaan loo istaagin oo lagu adkaysto oo shirarka la joogteeyo oo niyad wanaag iyo cilmidood wadaag iyo kala faa'iidaysasho iyo bioneers arrintaa riixa oo u jooga in la helo dalkaanaynu inagu leenahay waxaan ka tabcanaynu leenahay wixii laga bilaabaa hirgelaya shirweynahan ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa cilmi baarisyo la xiriira waxyaabaha ka soo baxay shirkan